barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan dhegaystayaal dhammaantiinba halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o eda oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban hirarka efamyada geeska afrika iyo barta internetka
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa salaasa bisha januari waa lix iyo labaatan sanadka labada kun iyo labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya sahre cabdi axmed iyo anu ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinkugu hayno idaacadda duhurnimona waxaa ka mida warbixin ku saabsan dhallinyarada ku guulaysato fikrado ganacsi
mawduucan ku guulaystay wuxuu ahaa beauty and fitness salon rugta isqurxinta iyo jimicsiga dumarka dabcan markayn magaalada boosaaso fiirino in badan bay ka jirtay meelo dumarka lagu qurxiyo laakiin isma oran karo qodobada kale aan idiin haynona waxaa ka mid ah mid ka mida dhallinyarada hal abuurka ah oo inooga sheekaynaya noocyada kala duwan ee suugaanta saddex walxaatoodha ku taal dhallinyaroy dhiibkeena waa saddex walxaatoodha ku taal dhallinyaroy dhiibkeena waa dhididkaheyga dheebsan ma dhallinyaroy dhiibkeena waa
dhinacii heesaha shiribkaasi oo muusig lagu laray ayaa sidoo kale idiin haynaa
heryada kalgacaylku hawl badanaa qofkii huwanba ahaa feefta qabe heryada kalgacaylku hawl badanaa qofkii huwanba ahaa feefta qabe hadman hodane heestaasu ku luuqaynaya mukhtaar beerofna goordhow ayaad maqli doontaan qodobadaas iyo sheekooyin kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida
kooxaha u dooda xuquuqul insaanka ayaa ka walaacsan heshiis laba dhinaca oo ay wada gaareen xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka john kerry oo horey uu qabtay dhowr kulanoo noocaana islamarkaasina uu la gaaray madaxda dalka cambodia talaadada maanta kerry ayaa waxa uu sheegay in horumarka cambodia ee dhinaca xuquuqul insaanka xoriyadda caalamiga ah iyo dowlad wanaaguba ay tahay wax muhiima si markaasi loo meelmariyo heshiis laba geesooda oo dhex mari kara maraykanka iyo dalkaasi madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama ayaa ansixiyey sharci isbeddel ku sameynaya hanaanka xabsiyada federaaliga ah ee maraykanka sharcigaas oo mamnuucaya in maxaabiista da'da yar keligood meel lagu xabiso islamarkaana xadaynaya wakhtiga wakhti meel gaar ah lagu xabisi karo dadka waaweyn maqaal uu daabacay wargeyska the washington post shalay gelinkii dambe ayaa madaxweyne obama waxa uu ku sheegay inay jiraan ilaa iyo boqol kun oo qof oo qolal keligood ah ku xabisan dalkan maraykanka
galab wanaagsan xaggiina duhur wanaagsan halkaad naga dhegaysanaysaanna waa v o a washington dhallinyarada ku nool magaalada boosaaso ayaa waxaa loo furay tartan ku saabsan dhinaca abuurista mihnadaha ganacsiga qof walba oo tartankan ka qayb galay wuxuu soo bandhigay fikrado ganacsi oo faa'iido sameyn kara islamarkaasina abuuri kara shaqo abuur haddaba wariyaha v o eda magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa waxa uu la kulmay qaar ka mid a dhallinyarada ku guulaysatay tartankaasi warbixintan ayuuna nooga soo diray halkaasi ururka shaqadoon iyo weliba microb dahab ayaa waxa ay shaqo abuur u sameeyeen dhallinyarada isugu jidhay wiilal iyo weliba gabdho kadib markii dhallinyaradaasi ay ku guulaysteen tartanka fikradaha ganacsiga kulankan oo ahaa mid lagu soo bandhigayay shan dhallinyaro ah oo ku guulaystay barnaamijka tartanka ganacsiga oo ay soo qabanqaabisay shirkadda ganacsiga ee dahabshiil iyo weliba ururka shaqadoon haddaba shantii dhallinyaro ee loo sameeyey ee xirfadahaasi shaqo abuurka ah ayaan darankooda weydiiyey fikraddeeda ganacsi waxaa weeye waa meel xarun ay ka adeeganayaan caruurta oo shopping centera brodhaktiga caruurta labiskoodii alaabtay ku ciyaaraan cunooyinkooda alaabaha noocaasa ayay ka helayaan waa hal meel ayaa laisugu keenayaa haddii lahaydmo waxay noqonaysaa meesha keliya ee noocaana ee boosaas ka furan samsom cali siciid oo ka mid ah shanta dhallinyarada ee ku guuleystay barnaamijka tartanka ganacsiga ee dhallinyarada magaalada boosaaso ayaa iyadana dhinaceeda wax ka weydiiyey dareenkeeda mawduucan ku guuleystay wuxuu ahaa beauty and fitness salon rugta isqurxinta iyo jimicsiga dumarka dabcan markayn magaalada boosaaso fiirino in badan bay ka jirtay meelo dumarka lagu qurxiyo laakiin isma oran karo meelahaas yacni baahida dumarka oo dhan way dabooli karaan isla markaasna waxaa aniga ii dheer rugta jimicsiga iyo duugista dabcan masaaj baarti bay leedahay iyo fitnansi aan horey magaalada ugu jirin marka aan arkay dabcan baahiyaha ay dumarku u qabaan inay helaan xarumo ama meelo ay ku jimicsadaan iyaga u gaar ah isla markaasna ay helaan qayb masaaj ah oo lagu duugo inta u baahan dabcan ayaa barnaamijkan igu kaliftay inaan sameeyo meelaha ay degan yihiin oo kale bosishinkada badanaa tayadu way ka duwanaan doontaa ayagu waxay degan yihiin waa meel yar ama hal qol laakiin anigu meeshaydu waa guri isku dhan wuxuu awood u leeyahay gabdho fara badan ama aroosado fara badan in hal mar laga wada hagaajiyo shacab badan inay hal mar soo wada galaan isla markaasna adeegyo kale oo u dheer adeegyadii kuwa hore bixinayeen inay ka helaan dhinaca kale cabdiraxmaan cabdirasaaq ciise oo ka tirsan ururka shaqadoon xafiiska ay ku leedahay magaalada boosaaso ayaan ka waraystay ujeedka loo qabtay barnaamijkan barnaamijkan wuxuu ahaa horta barnaamijka tartanka ganacsiga dhallinyarada oo dhallinyarada ay ku tartamayeen fikradaha ganacsiga waxaan iska kaashin ururka shaqdoon iyo mikro dahab dahabshiil barnaamijka marka hore dhallinyarada waxay soo qoreen in wax la yidhaahdo concept note kadib waxay usoo gudbiyeen dahabshiil dahabshiil baa la kawuxush ilaa dhowr boqol oo dhallinyarada soo codsatay dhowrkii boqol oo dhallinyarada labaatankii fikradooda ugu macquulsanaa oo maaragtay baa lasoo xushay iyagaa markaas ururka shaqdoon wuxuu siiyey tababaro laba bilood soconayay oo sida fikradda ganacsi loo sameeyo qof fikradda ganacsi siduu ku heli lahaa finansigiisa manage suu manage gareyn lahaa wax kastoo la xiriira qof ganacsiga suu maamuli lahaa ay ku qaateen kadibna tartan kale oo wax la yidhaahdo qorshaha ganacsiga dadka laga caawiyo sida u diyaarsadaan kadib qorshihii ganacsi markay qorteen ay ku tartameen labaatankii dhallinyarada ahaa shantii ugu fikrad fiicnayd laga xushay ayaa tartanka ganacsiga marka muxuu ka bedelayaa shanta dhallinyaro a qaadateen ee dareenkoodii hore wax badan buu ka bedelaya muhiimadda barnaamijkan wuxuu in kor loo qaado dhaqanka hal abuur ee ganacsi ee dhallinyaradu leeyihiin dhallinyaradu inta malsaacadiga kasoo baxayaan shaqala-aanta aad bay u badan tahay marka aad waxaa barnaamijkan muhiimaddiisa ee lagu dhiirigeliyo dhallinyaradu inay ku tartamaan fikrada ganacsi ay soo bandhigaan oo fursado shaqo ay abuurtaan sugi lahay qof shaqo uu raadin lahaa uu muddo dhan wareer iska geli lahaa qofku waxaa ka qurux badan uu shaqo abuurto marka barnaamijkan muhiimaddiisa waxay inay dhallinyaradu ay ganacsiga abuurtaan lana isku xiro hay-adaha lacagaha bixiya maalgelin bixiya iyo dhallinyarada si dhallinyaradu fursado shaqo u helaa marka waxaan rajeynaynaa shantaa qof waa bilow kadib insha allahu hadhow ay imaan doonto dhallinyaro kale fursado shaqo loo abuuri doono oo sidaasoo kale tartamada uga qaybgeli doono si wacyiga dhallinyaro ee hal abuurnimo ee dhaqanka hal abuurnimada gane kor loogu qaado haddii aan dhallinyarada fursado la siin fursad siin oo la awood siin wadanku mustaqbalkiisu mugdi buu ku jiraa yuusuf maxamuud v o a boosaaso
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a suugaantu waxay leedahay noocyo kala gedisan waxaana kala adag godadka laga maansoodo ama laga gabiyo ama siyaabo kala duwan taas oo ku xidhan hibada qofkaas a b c haddaba cabdiqaadir cabdi axmed oo ku magac dheer jubba oo ku nool muqdisho wuxuu ka mid yahay dhallinyarada hal abuurka ah wuxuu ka sheekaynayaa noocyada kala duwan ee suugaanta wariyaha v o a muqdisho cabdiqaadir maxamed ayuu u waramay
bismillaahi waa mahadsantah cabdiqaadir adiga iyo dhammaan v o a oo dabcan runtii fursad qaaliya na siisay oo waxaad moodaa hadda noo abuurtay xitaa dhexdeena tartan ka abuurto hataa hami kale iyo hanqaltaha kale iyo niyad kale iyo adduunyo kale barnaamij kale naga soo jeedisay oo runtii hadda kaliya aan inaan hal abuurkeena maskaxdeena fikirkeena inaan maalno noo soo jeedisay horta markaad yidhaahdo hal abuur oo abwaan horta anigi ma ihi oo shirab shirabka waxaas waan iska sameynaa laashin wax la yirahdo laashin aan ahay laashin baa la yirahdaa laashin haa la yirahdaa laashin aan marka halaboorkii oo abwaankii gabyaagii halaboorkii dadka kale ma ihi horta marka la yirahdo suugaanta af soomaaliga maansada marka la yirahdo maansada horta iyada waxay kala tahay tixi tiraab ay u kala baxdaa tixi tiraab ha marka tixda iyo tiraabtu way kala duwan yihiin oo tixda waxay leedahay oo ay u baahan tahay inay ridmo iyo qaafiyad inay ku socoto xarafay ku socoto xarafkaas marka oo tuducaasi marka laba jeer iyo hal jeer iyo saddex jeer kusoo laalaabtay oo tuduc ay leedahay oo marka tix tix marka yirahdo itraabtum way kala duwan yihiin oo tixda waxaa ka mid ah sida ee, gabayga guurowga shirabka buraamburka welgada masafada jiiftada heesaha mahmaahyada waxyaabahaas waxay ka marka tixda maadaama ay xaraf ay ku socdaan oo tixda la yihahda tiraab sida ungogaaleysiga murtida baanisada iyo oraahyada iyo ahlab- iyo waxaa ka mid ah ee, m- ee, murtida waxaas waxay markaas ayagana tiraab waay hadda tusaale ahaan ee, abwaanka ee, hal abuuraha intuu yacni qalin qaataa inuu wax alifa hadduu rabo ama tixda u baxsan yahay ama tiraabta u baxsan tusaale ahaan marka yidhahdo saxaafada haddii idinka tihiin saxaafada soo wax- waxaa la yidhahdaa ninka saxafiga intuu qalin warqad soo dul saartahay oo intuu mu- miis soo fariistaa un- waxay noqon kartaa midkood wuxuu qoraya ama waa war ama waa dhacdo ama waa ra'yi ama waa maqaal ama waa faallo ama waa fijar ama waa sheeko waxaas meesha soo aadaya waa inaad ogaataa saxaafadu waxaad meesha sheegaysa.
ah si saxaafadu intaasba meel kamid nin saxafigu intaas un meel kamid yani qalinka u haystaa waankuna markuu wax inuu hal abuur u rabana intaas mid kamid u haysta ama tixda duu aadaan un tixdaas waxaa yara marka qof kastaahi qof kastaahi wuu tiraabi karaa ee nin kastaahi ma tixi karo oo hibo iyo tixdu waa tay hadduu eragu ba ka bilowdo inaad ba ku dhamayso ku dhamaysa hadda Lama maxay tahay ogola badan inay waxay tahay marka arrinkaas- hibo uu ilaahay qofka u siiyaa oo saas ugu samayn karaa oo ama qofka inuu inta akhris badan in dadaal badan intuu sameeyo faham badan intuu sameeyo asoo sharciga nidaamka liqa inuu waxar qaar samaysan karo waa laga yaabaa aad baad umahadsan tahay sida aad nooga dharjisay ee, aan filaya in tusaale fiican aad ka bixisay Ee, adigu laashin baad tahay ee, wa- wayna ka adag tahay wayna ka duwan tahay halaburka kale caadiga ah ama ama hadda meeshaad nooga sheekeynaysay sababtuna waxaa layguu sheegay inay tahay dee xaraf baa lagu bilaaba xaraf baa lagu dhameeya ka waran laashinnimadaada maxaad harto inaad laashintaa goormaad ogaatay
Ee, waa mahadsan tahay marka la yiraahdo een, sharabka hadda sharabka oo kale- hadda sharabka oo kaleeto hadda aniga aan sameeyo kaleeto waxaan isleeyahay haddaad si u fiirsataana aada u fudud yahay dadku inay ku dhiiradaan oo sharab badan ay wada sharbaana aada isaga adag tahay oo qofka marka hadda maanta intaan u sheekayo haddaan tirahda qofka maanta intuu qof kugu yimaado suugaanta iyo waxaas kugu yaqaana tirahda nin suugaan iyo gabay inaa uga sheekayso wuxuu ku leeyahay sharabka xaggeeda shi- maa ila aaday sharabka bal iiga sheekay ama ii sharab buu ku leeyahay ama sharabka iyo waxaa dadka xoogaa inay ka jeclaan waxaa moodaa laashinadu xagga sharabka xoogaa inuu aada u- u yar yahay hadan waxaad- gabayga waxaa isleeyahay dad waxay ku leeyihiin ma gabaydeed ana waxaa isleeyahay ma gabi kartid waa sharbi karaa Waa sharbi karaa.
waa sharab iyo xasna sameeyaa waana waana sababta farakutirisku hadaha u naxariistee xuseen sheekh axmed kadare iyo iyo ma dad dad yar baa shirbi jira si fiican si fiican oo qadar alla naxariiso wuxuu aad umaan dadka oo sharabka haltuurka si fiican u yaqaano oo aad u tuuro oo ka mid ah oo aadna u sharbi jiro runtii waxna ku muujiyay haddana sharabka waxaa moodaa waa wax yar oo kooban macno badanna ku tusi karo oo wax weyn kuu muujin karo oo wax weyn ku tusi karo jubba waxaad ogtahay barnaamijkan waa barnaamijkii dhallinyarada ee v o eda haddaan ku bilaabo shiribkaaga dhallinyaradoo kale maxaad ka tiri dhalinyarada dhinac badan aan ka dhahaa laakiin waxaa xagga shaqadii wax qabsigaan rabaa ama dhalinyarada waxaa yaradaa laba arrin midkood in ma inaan inta shaqaysano on xooggeeni maalno oo shaqada un sagaal nooc afrikeed usii kala baxdaa ama dowlad u shaqeeya shaqa dowlad ama shaqa qaran u shaqeeya ama shaqa naftaada shaqayso in shaqa inuu shaqeeyo dhalinyaro inuu kaco iyo inuu tacliin xaggeeda ku mashquulshan yahay xagga waxbarasho uu jiro oo yacni ileen Labadaas.
waa haa ilaa sababta inuu hadda kuwa dadka maanta jooga inta la fadhiiso cilmi iyo aqoon iyo faham intuu kasoo qaato oo si uu berri ugu sheego waayo waxaa la yihahdaa hortaa joogi wax weydii gadaashaa jooga wax u sheegtid oo marka inay maanta wax lasoo barto wax la bartaa lagu qasbayn si berri wax oo loo baxsado marka waxaa jirtay gabay oo wax qabsiga xagga wax wada qa- wax qabsiga inay shaqaystaan ka mid ahaa marka wuxuu ahaa saddex walxaatoo dha ku taal dhalinyarooy dhiibkeena waa saddex walxaatoo dha ku taal dhalinyarooy dhiibkeena waa dhididkaheyga dheefsan ma dhalinyarooy dhiibkeena waa dhexdaan xiradha baanfadha dhalinyarooy dhiibkeena waa dhushiisheeye dhuugashaadii dhalinyarooy dhiibkeena waa waka aad buu mahadsan yahay cabdiqaadir cabdi axmed jubba qayb labaad oo waraysiga ka midana idaacadaha iyaga soo socda ayaad ku maqli doontaan sahrayde shir buu tumay adigoo waxaan ku arkayay dhinaca kale lugtina saa u goojinayo gacantina kor u tuurayo shiribkii wallaahi shirib nin maqlay marka waxaan filayaa hees kale shiribkii laftigiisii oo music wata waa sidaas noo asagoo soo la socdaa.
casriyeeyey ayaan ciyaari doonaa En, ismaaciil shiribka waxaan oga yaabay en, gabayada soomaalida iyo markaad eegto eh, waxaa laga yaabaa in erey ay ku socdaan sidaasoo kale erey asaga waxaa lagu leeyahay saddex walxaadoo shin ku taala saddex walxaado you know saddex walxaad unbaa lagu bilaabaya maxaa miyaysa afar gaarin waa halqabsi ninkaa laashinka ah in la weydiiyey ahayd cabdiqaadir isagaa xaggaa inooga fara dhuudhuuban waxaa laga yaabaa inagu inaan meel kale ku dhufan waa tahay waa yahay haatana shiribkii oo heesa iyo mukhtaar beru
Hel laaxbaxay baad habeenku gudaa hirkuu muuqdaad ilenigsataa hankaaguna tuu heelayuhu u heesunbay hamuuntu tire miyay hadal hayntu hil noqotaa Haa, mm, cod baan ku habaabay haaribano waquuwanahaygu hoy u yahe hosaala afuufku waa hadime maxaan hoobe qalbiga ku habaa Haa, mm, cod baan ku habaabay haaribano waquuwanahaygu hoy u yahe hosaala afuufku waa hadime maxaan hoobe qalbiga ku habaa Oh, hello, ay, ay. Xeryada kalgacaylku hawl badanaa qofkii huwanba ahaa feefta qabe Xeryada kalgacaylku hawl badanaa qofkii huwanba ahaa feefta qabe hadmaan hodane ku haabanayaa xeryada kalgacaylku hawl badanaa qofkii huwanba ahaa feefta qabe xeryada kalgacaylku hawl badanaa qofkii huwanba ahaa feefta qabe hadmaan hodane ku haabanaya
mukhtaar beerof waxaan filayaa dee heestaas si wanaagsan buu dadka uga soo aad iyo aad waayadan dambe een, ciyaarihii daha iyo dhaqanka oo muusig inta lagu laray kuwii kaleba ka macaan Dal- ayaa aad loo maqlaya dhalinyarada laisidhiyaana ilaabin bal Waa tii hore sidaas.
waxa laga yaabaa inay aad u xiisayn waayaan markaa habay u xiseeyaan aad iyo aad maxay waxay noo xigaan filayaa xubintii sayniska iyo tiknolojiyadda oo uu inoo soo diyaariyey xuseen bere aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubintii sayniska iyo tiknolojiyadda ee barnaamijka dhallinyarada maanta shirkad lagu magacaabo splash data oo ka shaqaysa dhinaca internetka ayaa sannad walba soo bandhigta arrimo la xidhiidha wararka internetka warbixin dhowaan ay soo saartay shirkaddan ayaa waxa ay ku soo bandhigeen baaswaadhka ama kelmadaha sirta ah ee ay dadku bogagooda iimaylada gaarka ah ku xidhaan kuwii ugu xumaa ee sannadkii tegey labadii kun iyo shan iyo tobankii shirkadda ayaa sheegtay in baaswaadhkii ugu xumaa uu ahaa mid ka kooban tirooyin isku xiga sida kow laba saddex afar shan lix shirkadda ayaa sheegtay in baaswaadhka ay dadku ku saleeyaan noloshooda iyo waxyaabaha ay jecel yihiin sida kooxaha ay taageeraan ama magacyada caruurtooda iyo magacyada xaasaskooda ama taariikhdii ay dhasheen waxa ay keeni karaan in la saadaalin karo in qofkaasi baaswaadhka noocaasi uu ka dhigtay taasi oo u sahlaysa dadka iyagu u dhaca baaswaadhada dadka ama iimaylada dadka furta ama accountka qofku ku leeyahay facebooka in ay si dhib yar u furan karaan oo ay magacaaga iyo macluumaadka ku aad haysatidba ay adeegsan karaan qodobka kale ee xubinta sayniska iyo teknolojiyada ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee toddobaadkan aan kusoo qaadanaynaa waxa uu yahay dalka kenya oo qaar ka mida dugsiyada sare ee dalkaasi lagu soo kordhiyey teknolojiyada loogu talagalay in dhinaca kombyuutarka ay ku akhrisan karaan ardayda aan aragga qabin amabase indhaha la dugsiga indhoolayaasha ee fika school ee dalkaasi kenya ayaa bilaabay adeegsiga teknolojiyadan casriga lix sano ka hor taasi oo ardayda aan aragga qabin u suurto gelisay inay adeegsadaan kombyuutarada ama aibadka zakariya muwasiya waa macalin ku dhashay indhala-aan waxaana uu ardayda waxbarayay muddo laba sano ah waxaana uu tilmaamay in farsamadani ay caawiso ardayda markay iskuulka ka baxaan barnaamijkan ayaa qiimihiisu yahay kun doolar waxaana lagu rakibaa dugsiyada laakiin hay-adda in able ayaa lacag la-aan ku siisa dugsiyadaasi dalka kenya peter okeyo oo ka tirsan hay-addaasi ayaa sheegaya inaan barnaamijkani weli la geenin jaamacadaha taasi oo dhibaato badan ku keenaysa ardayda indhaha la marka ay dhammeeyaan dugsiyada sare ee ay u gudbaan jaamacadaha in ay waxbarashadaasi mar kale dib ula qabsan karaan afar ka mida koob iyo tobanka dugsiya indhoolayaasha ee kenya loogu talagalay ayaa barnaamijkan adeegsada hay-adda enabel ayaa sheegtay in dugsiyada kalena ay gaadhsiin doonto barnaamijkan wakhti dhow intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil xubintii sayniska iyo teknolojiyadda ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaag intaasi aynu kaga gudubno xuseen barre adan iyo barnaamijkaasi sayniska iyo tiknolojiyada waa in baasweedha adagna la samaystaaba waa halkaasi waa laga degay baasweerada jilicsan iyo imeelado laysaga gudbi karo ama lagaa xadi karo haatanna kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo jamaal axmed cusmaan
aynu ku horeyna dhegaystayaal waxaa la ciyaari doona kuwaata fainalaha koobka capital one cup iyadoo kooxaha everton iyo manchester city ay lugta koowaad wadda isku dari doonaan halka stock cityna ay la ciyaari doonto naadiga liverpool sidoo kale waxaa la ciyaari doonaa kooba italy oo isaguna kuwaata fainalihiisu ay kooxuhu isku arki doonaan naadiga kubadda cagta alexandria ayaa la ciyaari doonta ac milan halka maalinta britania yuventus iyo inter milan kulan xiiso badan ay wada yeelan doonaan kooba delarey ayaa la ciyaari doona sidaasi si la mid a atletico madrid ayaa la ciyaari doonta naadiga satavigo maalinta brita barcelona iyo sidoo kale atletico bilbao ayaa wada ballansan isla berito mirandas iyo sevilla ayaa maalinta ku xigta ciyaari doona halka las balmas iyo valenciana ay wada dheeli doonaan dhegaystayaal haddii aan idin dulmarno kooxaha iyo ciyaartooyda sida loola xiriirinayo ayaa waxaa ciyaartooyga garabka uga ciyaara naadiga chelsea christian astu uu inta ka dhiman xilli ciyaareedka uu qaab ama ahaan ugu ciyaari doona naadiga dalka sbain ka ciyaarta ee malaga roman waxa ay shaaca ka qaaday inay ku dhowdahay inay la soo wareegto ciyaartooyga stephen el shrawi oo hadda u ciyaara naadiga kubadda cagta es monaco sidoo kale ac milan ayaa warka xaqiijisay naadiga real madridna waxa ay leedahay heshiiskii ozila naadiga kubadda cagta ee arsenal hore oo ugu wareegay in uu ka mid yahay heshiisyo naadiga real madrid ay gashay oo ay dib ula soo wareegi karayso ozil sida uu dhigayo heshiiska labada kooxood ee ciyaartooygaasi waddanka reer germany ee naadiga sandiego bernabio uga soo tagay xilli ciyaareed hore oo naadiga waqooyiga london ka ciyaarta hadda uu ciyaara sida warbixinno sira oo la helay ay xaqiijinayaan sidoo kale dortmond ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in aysan marnaba iibin doonin weeraryahankooda abumanyak oo kooxo dhowra oo yurub ka tirsana la xidhiirinayo roberto manciniga tababara naadiga kubadda cagta inter milan waxa uu leeyahay waxaan u baahannahay weeraryahan kale kadib markii natiijooyin aan wanaagsaneyn kulmadii ugu dambeysay naadiga kubadda cagta inter milan ay la soo diristay gaar ahaan fursaddii ay iska beerdarayeen ee ay kaga badin kareen naadiga karbi toddobaadkan bilowgiisii oo naadiga inter milan ay bareejo la gashay naadiga karbi sisoko ayaa waxa uu meesha ka saaray inuu ka tagayo naadiga newcastle fursadda oo u helay in uu si joogto ugu ciyaaro naadiga kubadda cagta newcastle mosa sisoka ayaa waxay ka dhigtay inuu diido in uu markaasi ka tago naadiga kubadda cagta newcastle hadda hase yeeshee waxa uu meesha sidoo kale ka saaray in uu ballanqaad muddo dheer oo uu sameeyo naadiga newcastle faldesna waxaa la xaqiijiyey ugu dambeyn inuu ku biiray naadiga kubadda cagta ee waddanka belgium ka dhisan oo ama ahaan ugu biiray afar iyo soddon jirkan waddanka sbain oo dhashay horena barcelona goolka uu qaban jiray hase yeeshee wakhti aan wanaagsaneyn kula soo qaatay naadiga manchester united zinadin zidan tababaraha naadiga real madrid waxa uu sheegay inaysan real madrid hadda u baahnayn inay la soo wareegto ciyaartooy xilli ciyaareedkan gaar ahaan suuqa kala iibsiga january hadda maadaama uu furan yahay waxaana uu sheegay in ciyaartooydiisa uu ku kalsoon yahay kristan teyo ciyaartooyga garabka naadiga barcelona ugu ciyaaray hase yeeshee ama ahaan ku joogay dalka bortuqiiska ayaa waxa uu sidoo kale uu usoo wareegaya naadig ka tirsan dalka talyaaniga gaar ahaan serie isagoo naadiga fiorentina qaab ama ahaan ugu soo wareegay inta xilli ciyaareedka ka dhiman uu naadigu markaasi ka cabin doono inay horyaalka tartanka ay ugu jirto ay meesha kasii wadaan lestan waxay soo gebagabaysay heshiiska daniel amerti oo ka mid noqon doona ciyaartooyda naadiga lesta ee xilli ciyaareedkan ku duuleyso tababare martinezna waxa uu sheegay in lukaku uusan sinaba marnaba uga tagayna naadiga xilli ciyaareedkan oo isagu weeraryahankaasi dhowr kooxood lala xiriirinayo tababaraha naadiga manchester united luusama haalna waxa uu shaaca ka qaaday in uu u baahan yahay ciyaartooy dhinaca daafaca ka ciyaara oo uu doonayo in xilli ciyaareedka naadiga uu ku xoojiyo maadaama naadiga kubadda cagta ee manchester united wakhti aan wanaagsaneyn hadda ay ku guda jirto taasi waxay ka dambeysay kadib markii ashley yang uu gadaal u soo celiyey tababare luis van haal uu isaguna dhaawac uu soo gaaray waxaana tababaraha waddanka holland dhashay oo sheegaya in uu suuqa kala iibsiga ciyaartooyda hadda uu geli doono waxa uu ku biiray naadiga levent ee dalkaasi sbain ka tirsan dhegeystayaal xubintii ciyaaraha waa naga intaa
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayey xubintaasi ciyaaraha sahray gebagabadii idaacadda ayaynu kusii siqaynaa maxay noo xiga heeska idaacadda aan ku dejin doono oon kusoo gebagabayn doono wuxuu noqon doonaa dejiye iyo xasan aadan samatar
damiir hal adeegnimiyo quruxda lagu daahaye daran darin dhiirkan marnaba daymada ka daaline damiir hal adeegnimiyo quruxda lagu daahaye daran darin dhiirkan marnaba daymada ka daaline maa kala degay gusheediyo maa kala dhegay dusheediyo kaa dabarkalay dileeye waxaan dumar daydayoon cidiidanu raadiyaba waxaan dumar daydayoon cidiidanu raadiyaba haddaan jaan doonayen ilaahay ka ducaysan jiray anagu dejiyaysele maqooysu kaayada anagu dejiyaysele maqooysu kaayada dabnima dhaqankeeda iyo quruxda lagu dayray dadkaba ruuxay isbartaan kollaba diiqadaana gelinine dabnima dhaqankeeda iyo quruxda lagu dayray dadkaba ruuxay isbartaan kollaba diiqadaana gelinine dedeni socodkeeda iyo degeni socodkeeda iyo daamadgalay dile waxaan dumar daydayoon midiidanu raadiyaba waxaan dumar daydayoon midiidanu raadiyaba haddaan taan doonayeen codkaas xasan aadan samatar wuxuu gebagabo yahay idaacaddaydii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta sahre cabdi axmed iyo anuu ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intayn idaacadda afarta ku kulmayna waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh waxaan dumar daydayoon midiidanu raadiyaba waxaan dumar daydayoon midiidanu raadiyaba haddaan taan doonayn ilaahay ka ducaysan jiray anagu dejiyaysile rabowaysu kaayada anagu dejiyaysile rabowaysu kaayada
This program has come to you from the Voice of America, Washington.